bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bعd qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah baabu ma yustaxab min إcmaaq اlqabr baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba uu baab yahay yustaxabu la sunneeyo min icmaaqi اlqabri oo qabriga hoos uqodidiisa ah qabriga in hoos loo qodo oo loo waasiciyo wbilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa isxaaq bnu yuusuf wahuwa alأsraq hiqat rawaa lahu asxaabu kutubi sita qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa athawriyu can ayuba can xumayd bni hilaali can hishaam bni caamirin qaala shakownaa ilaa rasuuli llahi sal l slm nabigan u cabanay yowma uxudin maalintii uxud faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allah rasuulka allow alxafru calaynaa likulli insaanin shadiidun alxafru qodidda calaynaa annaga korkeenna likulli insaanin aan u qodno qof walbaa u sugnaanayo shadiidun waa mid aad u adag korkeenna waa ku adagyahay yani alxafru shadiidun calaynaa qodaalku ama qodiddu korkeenna mid aad ugu adag oo ugu daran waayo likulli insaanin aan u qodno qof walba gaarkiisa faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi ixfiruu qoda wa acmiquu hoos usii qoda wa axsinuu hagaajiya wadfinuu duuga alithnayni labo iyo wathalaahata saddex fii qabrin waaxidin hal qabri geliya mar haddii qofba qabri inaad u qodaan ay idinku adkaato idinku cuslaato labo ama saddex hal qabri ku wada aasa hadda marka maxalushaahidka tarjamada waxay tahay wa acmiquuda xadiidkan marka nooc idiraabaa ku jiro oo ikhtilaaf baa ku jiro riwaayadan hadda hishaam ibnu caamir waaye ta kale arag marka oo wuxuu keeni doonaa baabka dambe midda uu ku keeni doono waa sacd bnu hishaam bni caamirin can abiihi xumayd bnu hilaal wuxuu ka warinaya can sacd bni hishaam midanna waa xumayd bnu hilaal can hishaam bni caamir marka riwaayada dambe beyna xumayd wa hishaam waxaa u dhexeeya sacd bnu hishaam ayaa u dhexeeya binaan calaa dalika marka imaam axmed waxa uu yidhi yadaribuuna fiihi xadiidkani marka way isku khilkhilaafayaan riwaayana ma uunan xukumin midda oo can hishaam bni sacdin can sacd bni hishaam can hishaam bni caamir ee soo socoto iyo middaan midna ma uunan xukumin ibn abi xaatimna fi lcilal aabihii wuxuu ka wariyey uu yidhi rawaahu sulaymaan bnu lmuqiira waayuubu can xumayd bni hilaalin can hishaam waa riwaayat ayuub midda hadda aan hayno wa qaala jariiru bnu xaasimin can xumayd bni hilaalin can sacd bni hishaam warawaahu gayruhumaa ayaa wariyey faqaala can xumayd heyrkaas marka yaa waaye waa gayru jariir iyo hayru ayuub way wariyeen can xumayd bni hilaal can abidahmaa waa keeni doonaa iyadana riwaayadaas can abidahmaa aw gayrihi can hishaam bni caamir faqultu liabii aabbahay baan marka waxaan ku iri weri ibn abi xaatim ayuhumaa asaxu kee asaxsan faqaala wuxuu yidhi ayuubu wa sulaymaanu bnu lmugiira axfadu min jariir bni xaasim ayuub iyo sulaymaan bnu lmuqiira waa ka xifdi badan yihiin jariir ayb marka riwaayadaas uu rajaxay soo ma arkeysa marka waxaa kaloo maraasiisha uu ibn abi xaatim aabihii uga wariyey kitaabu lmaraasiil xumayd bnu hilaal lam yalqa hishaama bna caamir xumayd bnu hilaal hishaam ma uunan la kulmin yadkhulu baynahu wa bayna hishaam abu qataada galaya alcadawi ayaa yani galo ayb qaarna waxay dhahayaan can abidahmaa xufaadu laakiin xumayd iyo hishaam waxba ma dhexgeliyaan facalaa haadaa marka xadiidku mursalnimo inuu asax ku yahay ayuu fiirinaa laftiisa qaala baabu maa yustaxabu min tawsiici lqabri waxaa la sunneeyo oo qabriga waasicintiisa ah wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu macmar qaala xadaanaa whb bnu jariirin qaala xadaanaa abi waa kan jariir bnu xaasim qaala samictu xumayda bna hilaali can sacdi bni hishaami bni caamirin can abiihi qaala lama kaana yowmu uxudin markay ahayd usiiba man usiiba waxaa la asiibay kuwii la asiibay oo min almuslimiina ah wa asaaba annaasa dadka waxaa ku dhacay jiraaxaatun dhaawacyo badan faqaala rasuulu lahi sal l slam ixfiruu waawsicuu wadfinuu qoda waasiciya duuga alithnayni labo iyo wahalaathata saddex fi lqabri qabri dhexdii ku duuga hal qabri waqadimuu akharahum qur'aanan hormariya kan ugu qur-aan badan ayb marka jariir ibni xaasim iyo ayuuba iskhilaafsan ayuub marka xumeyd iyo hishaam cidna ma dhexgelinin dhexdooda jariirna waa kan marka riwaayat ayuub ayaa culimada qaar ay rajaxayaan kuwana waxma rajaxaanba qaala baabu wadci thawbi fi llaxdi baabu bayaani xukmi wadci thawbi marada yacni yeelideeda ama saarideeda fi laxdi godka dhexdiisa la saaro oo la yeelo tarjamadan marka waxay tarjamo u tahay qabriga qofka marka iilka la dhigaayo dhulka in loo dhigo maro laga xijiyo in maro laga xijiyo iyo inaan maro laga xijinina carada caadiga marka qofka la dhigo oo karfantiisii iyo caradii toos ayb marka tarjamadu waxay tahay wadcu thawbi fi llaxdi wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud can yaziida wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa shucbatu can abi jamrata can ibni cabaasin qaala jucila taxta rasuuli illahi sal l slam nabiga hoostiisa waxaa la yeelay xiina dufina markii la duugayay qatiifatun ayaa la yeelay katiifad ama kaarbad xamraa-u oo gaduudan katiifad guduudan ayaa yacni laga xijiyey dhulka nabiga sal ll slam laba maslak baa marka la maraa arrintan culimada qaar waxay leeyihin waa khusuusiye nebiga u gaar ay tahay imaamu dahabi baana siyar aclaami nubalaaga ku baxdiyey dhinacaas oo isagu wuxuu leeyahay wuxuu keenayaa aathaar ee wax tusayo nebiga inay gaar u ahayd ama hayru nebiyi maya maslaga labaad ee kale waxay ahayd saxaabada kulligood maba aynan ogeynay shuqraan shuqraan mawlaa rasuulillaahi ayaa marada soo qaaday isagaa dhigay meesha wax markaa yacnii hoosta qabriga nebiga dee dhulka dhinaciisa dhulka dadka dhigayay buuna ku jiray marka waa wax isagu marka un uu iska sameeyey ee hadda aan marka nebiguna uunan dhihin saxaabadii kalena ay dhici karta inaynan arkin oo labadaa maslag baa marka ay sheegaan waxaase fiican midkaa uun nebigu inay waxyaabaha u gaarka ahoo imaamu dahabi uu sheegay ayaa lagu daray qadiifadaas gaduudan oo qabrigii yacni dhulka loo dhigay nebiga sal lla ly slam hayruhu laakiin ma loo dhigaayo saasuuna nebigu wax u duugi jiray sala allahu calayhi wasalam ayb qaala baabu saacaati saacadihii allatii saacadaha oo nuhiya la reebay can iqbaali lmowtaa can iqbaari lmowtaa kuwa dadka dhintay in la qabriyeeyo fiihina saacadaha dhexdooda saacadaha marka in dadka la duugo mowtada la reebay wbihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa cabdالraxman huwa bnu mahdiy cmr bnu caliyna waa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa muusa bnu culay bni rabaax qaala samictu abi qaala samictu cuqbata bna caamirin اljuhaniy qaala wuxuu yihi halaau saacaatin saddex saacadood saddex waqti macnaha kaana rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yanhaana inuu naga reebayo an nusaliya fiihina inaan dukanno ow naqbura fiihina mowtaana ama dadkeenna dhintay inaan aasno xiina tadlucu shamsu qoraxda markay soo baxayso baasiqatan iyadoo markaa yacnii soo mid soo muuqanaysa ah soo baxayso xataa tartafica ilaa ay soo kor noqoto waxiina yaquumu qaa'imu dahirati hooska duhurka markuu istaago yacni shay walbaa markuu hooskiisa ku taagan yahay waa zawaalka xataa tazuula ilaa ay qoraxda ka wareegto ashamsu qoraxdu ay dhanka galbeed u wareegto iyo waxiina marka tadayafu ay iilanayso ashamsu qoraxda lilguruubi ay u ilanayso inay dhacdo riwaayadan hadda waa mutlaq waxaa muuqata marka ay xadiidkan uu tusayaa waqtiyada aan la aasin saddex baa lagu sheegay markay qoraxda soo baxayso markay dhacayso iyo dhexda markay taagantahay wbihi qala akhbaranii cabdالرaحman bnu khalidi الqaطan الraqiyu wahuwa صaduq qala xadaثna xajaaj qala bnu jurayj qala bnu jurayji akhbaranii abu الزubayr anahu samca jabira yaqulu khaطba rasuulu اlahi sal ly slm nabigaa qudbeeyey fadakara rajula nin buu sheegay min asxaabihi ka mid ah maata dhintay faqubira leylan habeen ayaa la aasay wa kufina waa la kafaniyey fii kafanin baa lagu karfaniyey karfan hayri طaa'ilin mid markaa yacnii aan mid deeqaysa oo dheer aan ahayn karfan gaaban oo aan isaga ku filnayn oo aan ku filnaanaynin fazajara rasuululahi sal ly slam nebigu wuxuu canaantay an yuqbara insaanun qof in la duugo leylan habeen ilaa an yudara ilaa dalika in loo dhibaatooda ma ahani xadiidkan marka waqti kaleu ku darayoo waxaa ka muuqato habeen inaan la aasin meydka oo nebigu wuxuu reebay fazajara rasuulu llahi sal l slam an yuqbara insaanun leylan qofka in habeen la duugo ilaa inay danka liftay ma ahani zajara marka de waa nahyi un marka marka meesha waxaa ka soo baxayso yacni habeen meydka ma la duugi karaa inaan la duugi karin buu sheegaya hadda xadiidkan culimada laakiin waxay leeyihiin habeennimada cilladu ma aha cillada habeennimada ma ahane waxay tahay armaa ninkan meydka ah xaqiisa aan la gudin oon la dhammaystirin waayo ninka habeen marka uu dhinto wuxuu u baahan yahay dhaqid si fiican in loo dhaqo karfan buu u baahan yahay salaad in lagu tukado u baahan yahay habeenkiina waa mugdi hadday mugdi tahayna waxaa dhici karta inaan aad loo dhaqin oo najaastii aan aad looga zuulinin oo wax intay ka soo baxeen aan aad loo arkin iyo maadaama habeennimadu ay intaas halis u tahay ayaa loo reebay qariinada xukunka ay ka qaadanayaanna waxay tahay wakufina fii ayri fii kafanin hayri طaa'ilin qisada karfanta waxaa loo keenay arrintaas ay leeyihiin waa xaqiisii ayaa waxaa laga cabsanaa xilli habeen mar haddii meydka la aaso waxay u badan tahay xaqiisii oo meydnimo inuu waayo qisada karfantana sidaasaa loo keenay binaan calaa dalika habeenka waa la duugi karaa haddii la dhammaystiri karo xaqiisa macnaha saas waa qisadan karfanta marka waa qariina cillada tusayso bacdu ahlilcilmina waxay leeyihin de karfantu waa iska min baabi tawaafuq ayay iskaga timid maahan habeen dhan baaba la diidaan sidaas horaadna moodaa inay culimada u badan yihiin waayo abuubakar habeenaa la duugay saxaabadiina waa joogeen wax diidayna ma lahayn qaala baabu dafni اljamacati fi lqabri اlwaaxid jamaacada in lagu aaso hal qabri wabihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak qaala xadaanaa wakiicun can sulaymaan bni اlmugiira xadiidkii sulaymaan waa kan marka can xumaydi bni hilaali can hishaami bni caamirin yaa iswaafaqay hadda marka muiira iyo sulaymaan bn lmugiira iyo ayuub tii hadaay diraabka hadaayaan xasuusnaa can xumayd bni hilaali can hishaam bni caamirin qaala lamaa kaana yowmu uxudin markay ahayd asaaba annaasa jahdun dadka waxaa asiibay mashaqo shadiidun adag faqaala nabiyu sal l slam ixfiruu waawsicuu wadfinuu alnayni labo iyo wahalaaata fii qabrin marka jamaaco qabri waa lagu duugi karaa hal qabri faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allah faman nuqadimuu yaan hormarinaa qaala qadimuu akarahum qur'aanan hormariya midka ugu qur-aan qaadasho badan taqdiimkan marka calaa ay ictibaar ayaa lagu kala hormarinaa yacni waxa loo hormarinaa maxay tahay godka le miya yani godka ku hormariya midka qur-aan badan miyaa laga wadaana maya saa maaha taqdiimku godkana waa yahay wa waa yahay dhanka qibladana waa waa yahay taqdiimku wuxuu ku dhacayaa dhanka qiblada saddex qof baa la rabaa in hal hal god lagu duugo godka marka sidaa loo qodo oo la waasiciyo qiblada intay jirtaa soo maaha qiblada waxaa la xujinaa marka dhankeeda midka ugu qur-aan badan kuwa kale waa la dhinaca kalea laga safaa ka kalena dhinaca kale kulligood marka qiblada waa loo wada jeedinaa dabcan waxbaana loo dhexaysiinaa qiblada de meydka meydka in qiblada loo jeediyo waaba tahayba dafniga aadaabtiisa waa qiblo waa wada helayaan kulligood laakiin dhinaca qibladaa khayr badan ku jiraa oo ninka qiblada laga xigo waa laga fadli badan yahay marka laba ama saddex ama afar marka la duugayo dhanka qiblada godka iyo oo dhanka qiblada waxaa lagu hormarinaa akharuhum aqdan lilqur'aan wa bihi qaala akhbaranaa ibraahim bnu yacquub wahuwa aljuzajaniyu qaala akhbaranaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can xumayd bni hilaal can sacd bni hishaam bni caamirin can abiihi fiiri marka hadda riwaayadan waa ayuub oo haddana dariiq kale ka yimid marka idan ayuub laftiisaa la ysku khilaafay qaarna xumayd bnu hilaal can hishaam bni caamir ay dhaheen kuwana xumayd bni hilaal can sacd bni hishaam can abiihi oo jariir bnu xaasim ay waafaqeen riwaayadan can abii waxyaabaha keenayna in imaam axmed ka istaagay ka mid tahay can abiihi qaala ishtadda aljiraaxu dhaawici baa ku adkaaday ayaa adkaaday yowma uxudin fashukiya dalika ilaa rasuuli llahi sal ll slama loo sheegay faqaala waxa uu yidhi ixfiruu waawsicuu waaxsinuu wadfinuu fi lqabri اlithnayni wاlhalaaثata waqadimuu akharahum qur'ana hormariya wabihi qaala ahbaranii ibraahim bnu yacquub qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa cabdulwaariث can ayuuba can xumayd bni hilaali can abi dahmaa riwaayada kale waata idan marka ayuub ayaa saddex nooc looga warinaya can hishaam bni caamirin ana rasuula اllahi sal l slama qaala ixfiruu waaxsinuu wadfinuu اlithnayni wاlhalaaثa waqadimuu akharahum qur'ana qaala baabun baabu man yuqadamu man yuqadimuu yay hormarinayaan yaa la hormarinaya wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa ayubu can xumayd bni hilaali can hishaam bni caamirin qaala qutila abii yowma uxudin baa la dilay faqaala nabiyu sal l slam ixfiruu waawsicuu waaxsinuu wadfinuu lithnayni whalaaثata fi lqabri waqadimuu akharahum qur'aanan marka waxay hormarinayaan kan ugu qur-aan badan fakaana abii aabbahay wuxuu ahaa haalita halaaثatin saddex ayuu saddex ku ahaa yani saddex qofood ayuu sadexeeyey wa kaana wuxuuna ahaa akharahum qur'aanan kan ugu qur-aan badnaa faqudima isagaa la hormariyey marka ayb qaala baabu ikhraaji lmayiti meydka bixintiisa min allaxdi godka in laga bixiyo iilka laga soo bixiyo bacda an yuudaca fiihi marka la dhigay ka bacdi yani meydka marka la dhigo iilka ka bacdi in haddana laga soo bixi karo maxaa looga soo bixinayaa laba shayba waa looga soo bixin karaa oo de maslaxad qof muslima uga xiran ama isaga laftiisa limaslaxatihi mararka qaar limaslaxatihi baa loo soo bixinayaayo haddii meydkii aan la dhaqin maalan ee la geliyey waa lasoo bixinaa waa la dhaqaa waayo limaslaxatihi baa loo soo bixinaa soo ma fahmin ama waxaa laga yaabaa si qaldan in markii horeba loo dhigay oo qibladii iyo maalan aan loo jeedinin inta lasoo bixiyaa qiblada loo jeedi karaa haddaan meeshaas lagu warwareejin karin limaslaxati hayrihi markay tahayna da maal bani aadam haddii meesha uu ku jiro ee qabriga inta la faaga maalkii waa laga soo baxsana ma la dhahayo meeshaan maadaama uu meyd ku jiro maalkaaga niyow iskaga sabar dahabkaaga iskaga sabar la dhihi mahayo maslaxada limaslaxati hayrihina waa loo sameynaa limaslaxati nafsihina waa loo soo bixina ayb haddii marka de limaslaxati maslaxad diineed ama bani yacni iyadana waa loo soo bixi karaa maalan dhulkiiba hadduu waqaf ahaayoo kale oo aan waxa loo waqfayna aynan ahayn mawd meyte in lagu duugo kale waa laga soo bixinaa meel kale la geynaya marka maslaxad diineeda ku xiran iyo waxyaabihii markaa soo raaci karo qaala wuxuu yihi marka qaala alxaariث bnu miskiini qira'aة عalayhi waana asmc can sufyaana wahuwa bnu cuyayna qaala samica camru huwa bnu dinaar samica camrun wuxuu ka maqlay jaabiran yaquulu isagoo dhahay ata nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u yimid nabiga cabdallaahi bna ubay bacdamaa udkhila fii qabrihi markii la geliyey faamara bihi waa amray faukhrija waa la soo bixiyey fawadacahu calaa rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu dhigay nabiga sal ll ly slam wanafatha calayhi waa ku afuufay min riiqihi candhuuftiisa uga afuufay waalbasahu qamiisahu buu u labisay wallaahu aclam jaabir baa wallaahu aclamta dhahay marka meeshaas maxaa iyadana ku jiro cabdullaahi bnu ubay oo iilka la dhigay ayaa nebigu ou yimid gadaal ou ka yimid markaasaa lasoo bixiyey rasuulkii marka jilbihiisuu saaray sababka u saarayna da waa ka hadalnay oo wiilkiisa cabdullaahi bn cabdillaahi bn ubay inuu ku raallig uu ku qalbigiisa ugu sameynayey ama iyo waxyaaba qamiis inuu u labiso maadaama cabaas uu wax u labisay adu war badan waa kasoo hadalnay taas hadda macalushaahidka waxay tahay cabdullaahi bn ubay waa lasoo bixiyey arrintaanaana loo soo bixiyey marka mayd iil la dhigay waa laga soo bixi karaa haddii marka laa waa inay maslaxa jirto bilaa maslaxo in loo soo bixiyo ma bannaano iyadan haddii dhul islaameedoo dad leeyahay lagu duugay dadkiina dhulka u baahan yihiin waa lasoo bixinaa dadka dhulkooda waa ku intifaacayaan mogtahay isagana marka waxaa la geynayaa qubuuraha wbihi qaala akhbarana xuseyn bnu xurayth qaala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can lxuseyn bni waaqidin qaala xadaana camr bnu dinaar qaala samictu jaabiran yaqulu ina nabiya sal l slm amara bicabdillaahi bni ubay ayuu amray yani shanigiisuu amar ka bixiyey waay waa dhintay lama amrayo isaga faakhrajahu min qabrihi ayuu kasoo bixiyey fawadaca ra'sahu madaxiisii wuxuu dhigay calaa rukbatayhi labadiisa jilbood fatafala fiihi waa ku tufay min riiqihi candhuuftiisa xaggeeda uga tufay waalbasahu qamiisahuna waa u labisay qaala jaabirun wasallaa calayhi waana ku dukaday wallaahu aclam hadalka wallaahu aclam jaabira iskaleh qaala baabu ikhraaji اlmayiti min alqabri bacda an yudfana fiihi meydka in qabriga laga soo bixiyo marka la duugo kadib wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu cabdilcadiim can saciidin can saciid bni caamirin can shucbata can ibni abi najiixin can caطaa'in can jaabirin qaala dufina maca abi rajulu ayaa lala duugay fi lqabri falam yatib qalbii qalbigaygu ma wanaagsanaanin xataa akhrajtuhu ilaa aan bixiyey wadafantuhu calaa xidah gaarna aan u duugay marka qof la duugay waa laga soo bixi karaa haddii limaslaxati nafsihi ow ligayrihi aabbahay nin baa lala duugay buu yidhi arrintaa waa ii cuntanmi weysay waa soo bixiyey markaasaan keligiis gaar u duugay weliba markaas uu soo bixiyey sidiisa isagoo oo waxyar un meel yar un ayaa waxyar uu ka dareemay maaha inta kale sidiisu ahaa qaala baabu salaati cala alqabri salaada qabriga korkiisa lagu dukado waa janaazada in qabri lagu dukado korkiisa wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid abu qudaama huwa saraqsay qaala xadaanaa cabdullahi bnu numayr qaala xadaanaa cuhmaan bnu xakiim can khaarijata bni zayd bni haabitin can camihi yaziida bni haabit anahum kharajuu maca rasuuli llahi sal l slam nebigay la baxeen daata yowmin maalin fara'aa qabran ayuu arkay jadiidan oo cusub faqaala maa haadaa kani waa maxay buu yidhi qaaluu haadihi fulaanatu waa heblaayo mowlaatu bani fulaan reer bani fulaan tii ay xoreeyeen facarafahaa rasuululahi sal l slam nebigu waa gartay maatad duhran ayay dhimatay ayaa la yidhi xilli duhur a wa anta saa'imun adoo sooman maatat duhran wa anta saa'imun hal nusqaa naa'imun qoraysa inta kale saa'imun iyo qoraaya qaa'ilun oo markaa yacni qayluulsanayo marka wa anta naa'imun qaa'ilun wax macnaa ma samaynaysa saa'imun qaa'ilun wa anta adiga oo saa'imun ku sooman ah qaa'ilun oo qayluulsanayo qayluulada hurdada maahan hurdadii haddii naa'imun iyo qaa'ilun in laysku daro suuragal maahasaaimunaa sacan ayb meeshaas waa marka qaa'ilun qaar meeshay ka dhigeen qaarna naa'imun ay dhaheen saa'imun naa'imun ama saa'imun qaa'ilun waana saasaa toosan falam nuxiba ma aanan jeclaysanin an nuuqidaka bihaa inaan kuu kicinno faqaama rasuulu llahi sal l slama waa istaagay wasafa annaasa khalfahu dadkiina gadaashiisuu safay wakabara calayha arbacan buu u takbiirsaday korkeeda uma qaala walaa yamuutu fiiku laa yamuutu fiikum meytun meyitun mid dhintay ma dhimanayo dhexdiina maa dumtu bayna adhurikum intaan idinku dhex jiro ilaa aadantumuunii bihi waa isoo ogeysiinaysaan fa ina salaatii lahu raxmatun salaadeyda naxariis bay u tahay marka cidna ha iga qarinina buu yidhi marka qabrigii korkiisa in lagu duka karo meeshaan marka wasafa annaasa khalfahu waxaa laga qaadanaa nebiga inaynan gaar u ahayn arrintan oo nebiga iyo qeyrkiisba arrintaas ay u bannaan tahay waayo asxaabtiina way la sameeyeen hadday isaga gaar u tahay asxaabta iska dhaafou dhehi lahaa marka haddii qof uu dhinto janaasadiisii aadan ka qeyb gelin intaad qabrigiisii tagto waa ku duka kartaa janaaso ayb arrintaana nebiga uma gaar aha sida xooga badan oo rasuulka sal ll slam iyo qeyrkiisba waa leeyihiin wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun can shucbata can sulaymaan ashaybaaniy can shacbiyi qaala ahbaranii man mara maca rasuuli llahi sal l slama dadkii nebiga la soo maray calaa qabrin qabri ayaa ii waramay buu yidhi qabriga oo muntabidin meel gaar ah yani ah qabri oo marka yani meel gaara ku xooran yani shay la tuurayoo meel gaara lagu xooray oo kale iska ah yani qabri oo qubuurta kale ka yar baxsan fa amahum waa u imaam noqday wasafa khalfahu gadaashiisuu safayna dadkii qultu sulaymaan ashaybaani baa wuxuu yihi waxaan idhi man huwa yaa abaa camrin abuu camarow abuu camarna waawaa shacbi waa aya yacni qofkaa la dukaday qaala ibnu cabaas ibnu cabaas ayaa nebiga la socday wa bihi qaala ahbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymu huwa bnu bashiir qaala shaybaaniyu ahbaranaa sulaymaan ibn abi sulaymaan waa shaybani fayruus can shacbiyi qaala ahbaranii man ra'a nabiya sal l slama mara bqabrin muntabidin fasalaa calayhi wasafa asxaabahu khalfahu qiila man xadaaka yaa kuu sheega lyidhi qaala bnu cabaas wa bihi qaala ahbarana almugiiraة bn cabdiraxmaan qaala xadaanaa zayd bnu caliyin wahuwa abu usaama qaala xadaanaa jacfar bnu burqaan can xabiib bni abi marsuuqin can caطaa meeshaa u fiirsa marka xabiib iyo caطaa cidna uma dhexayso can jaabirin ana nabiya sal l slama sallaa calaa qabri imra'atin haweeney qabrigeedu ku dukaday bacdamaa dufinad markii la duugay ka bacdi ayb meeshaan marka riwaayadan sidaan way hadda dabaraani xadiidka ayuu wariyey min dariiqi bni jurayj xabiib can ibni jurayj can caطaa ayb nasaa-i laftiisa can dariiqi nasaa-i xadiidka waxaa wariyey mizi tahdiibu lkamaalka khadiibu lbaqdaadina fi taarikhi baqdaad min dariiqi zayd bni caliyin biisnaadihi lahum biziyaadati ibni jurayj iyadoo uu ku jira beyna xabiib wa cataa wakada huwa cinda almusanifi fi lkubraa sunanu lkubraha nasaa-ina beyna xabiib iyo cataa waxaa u dhexeeyo ibnu jurayj baa u dhexeeyo sunan lkubraha imaamu lmizi marka tuxfat lashraafka wuxuu yidhi haakadaa rawaahu abu bakr bnu sunniy can اnnasaa-iyi wa qaala bnuhu abuu muusa cabdulkariim wa abulxasan bnu xayuuya ibnu xayuuya waa raawi kala way oo nasaa-iga warinaya mujtabaha wاlxasan bnu khadir alsyuuطiy wa abulqasim aلطabaraaniy kulligood can الnasaa-iyi biisnaadihi can xabiib bni abi marsuuqin can ibni jurayjin can caطaa wkadalika rawaahu abu caruuba alxaraani can اlmugiiraةi bni cabdالraxmaan wakadalika rawaahu moxamed bnu abi usaamata الraqiy can abiihi abu usaamaha wakada duulaabiyu fi اlkunaa can الnasaئiyi baa isna ka wariyey wakada huwa fi jamiici nusakhi sunan الnasaئiyi اlkubraa allatii ladayna mizi wuxuu leeay nusakha sunan اlkubraha nasaa-i oo dhan ibnu jurayj waa ku yaalaa kan maaha waa sunan lkubraha wax laga hadlayo waa midkan kan laga soo gaabiyey wa fiiha ziyaadat calaa maa dakarahu waxaa kaloo ku jira sidoo kale mizi waxyaabihii uu sheegay wax ziya ka mida ayb xamza iyo ibn اlaxmar nasaa-i iyago ay ka warinayaan kulli ibnu jurayj bay sugayaan waxaas oo dhan xadiidkuna shawaahid badan uu leeyahay oo fi saxiixi ku sugan marka ibnu jurayj inuu ku jiro beyna xabiib iyo cataa iyo aada u xoog badan laakiin nusakhan mujtabaha male uu ka dhacay qaarkood waa ka maqan tahay sida hadda anagaba noo taalno yacni male soo ma arkaysid ibnu jurayj male nusqa marka mujtabaha ah baa ibnu jurayj dhigtay can xabiib ibni marsuuq can ibni jurayj can cataa ayb mizi laftiisana musnadka oo tuxfatulashraafka tarjamada oo cataa can jaabir ayuu keenay xadiidkan uma qaala markaasuu yihi haakada rawaahu abu bakr bni suniy can الnasaa-iy daaya hadalkii aan akrinaya sidaanuu ku wariyey la-aan marka ibnu jurayj la-aan kadib uu marka dabada u qabtay inta ibnu jurayj meesha keentay oo kusoo dartay iyo sunanulkubraha dhammaan ibnu jurayj ayaa ku yaalla meeshaas marka xoogaa warkaas yarkaa ku jira qaala baabu rukuubi bacda alfaraaqi min aljanaasati fuulitaanka gaadiid la fuulo marka laga faaruq noqdo janaasada وبه qال أخبرنا أحمد بن سليمان qال xdثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين ويحيى بن آdم wa صاaحب kتاب الخراج qال xdثنا مالك بن مqول عن سماك عن جابر بن سمرة qال خرج رsuل الlhi صلى اه عل سلم نبga baxay على جنازة أبiالدحdاح ayuu kusoo baxay فلما رaجca marku noqday utiya بفرسi ayaa loo keenay macruurin oo aan waxba saarnayn oo aan faras marka yani caddaysimo ah oo aan waxba saarnayn fa rakiba waa fuulay oo mashaynaa macahu waana la soconay marka fa rakibaduu ka raba janaasadii markii laga soo baxay baa farasaa loo keenay waa soo koray faraskii marka markii janaasada laga yimaado in gaadiid lasoo raaci karo lasoo fuuli karo macnaheedu marka ma ahan marka hore inaynan bannaanayn marka horena waa la raaci karaa gaadiid laasiyama haddii qabuuruhu ay dheer yihiin gaadiid in la raaca oo bannaanta waana soo marnay soomaa waraakibu khalfa aljanaasati ninka raakibka janaasada gadaasheeda u fuulayaa layiri ayuu raacayaa ayb qaala baabu ziyaadati cala alqabri qabriga lagu ziyaadiyo wax caradii laga soo qoday in lagu ziyaadiyo caro kale ayb marka ziyaadadaa nahyi buu keeni doonaa in layska reebay laba xaalad waayo laakiin haddii qabriga caraa laga qoday laakiin carada waa ku yaraatay see ugu yaraanay carada ee dhagaxaaba laga soo bixiyey meesha weyn dhagaxa weyn meesha laga soo bixiyey caraa ka cara la-aan uu keenaya soo maha ee markaasoo kale in caro kale lasoo qaado dhib ma laha laakiin marka qabriga ciid caadiya laga soo daldalay hadhow iyada unbaa lagu celinaa bis caro kale uma baahno waayo ziyaadada oo carada kale waxay keenaya inuu qabrigu aada u dheeraado mana la rabo inuu dheeraado wa bihi qaala akhbaranaa haaruun bnu isxaaq qaala xadaanaa xafsun can ibni jurayjin can sulaymaana bni muusa wa abi zubayr can jaabirin sulaymaanka waxaa la yidhahda lam yasmac min asaxaabati laakiin abu zubayra hadda ku lamaansan dhib ma laha can jaabirin qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay an yubnaa cala alqabri qabriga korkiisa in la dhiso ow yusaada calayhi ama lagu kordhiyo ciiddiisa ciidaan ahayn marka marka laleeyahay in la dhiso waa la reebay dhismo waay waxaa la diiday ow yusaada caleyhi marka la leeyahayna ciiddiisa ciid ka badan haddii ciiddiisii keliya lagu celiyey hal dhagax oo weynna lagu daray oo calaamad looga dhigay iyada dhib miyay leeda maya waayo nebiga cuhmaan bnu madcuun markuu duugayay wuxuu soo bixiyey dhagax weyn buu soo qaaday culus madaxa agtiisuu dhigay markaasuu wuxuu yidhi qabriga walaalkay baan ku calaameynaa markaa qabriga in la calaameeyo dhib ma laha dhismo ma aha marka laakiin calaamadu calaamad qofka uu ku garan karo oo aan ka baaba-aynin dhaqso u baaba-aynin oo marka uu rabo inuu soo ziyaartana uu yacnii soo kusoo ziyaaran karo markii uu rabo in de dadka qaraabadiisoo kale meelahaas lagu duugo oo la keeno si loo ogaado waxaasoo dhan marka qabriga in la ogaado wax fiican ma xuma wax qalada maaha waa bannaantaha ow yujasasa ama in la nuuradeeyo oo nuuriyad la mariyo qabriga nuuriyaddii dhismaa horta ka horeeya in la dhiso maba bannaano ma la nuuriyey kara marka la yidhaahna maba la dhisi karaa laga qaadana nahyiguna wuxuu keenayaa taxriim ilaa in marka qariino un la helo maaha zaada sulaymaan bnu muusa wuxuu ku daray ow yuktaba calayhi ama in lagu qoro in magaciisa iyo waxaa lagu qoro marka ow yuktaba calayhida sulaymaana ziyaadiyey keliya abu zubayr ma ziyaadinin sulaymaanna riwaayadiisa war baa ku jira waayo waxaa riwaayat sulaymaan bni muusa can jaabir mursala inay tahay yaxya bnu maciin ayaa sheegay imaamu lbukhaarina wuxuu yihi lam yudrik axada min asxaabi nabiy sal l l slam jaamicu taxsiilka sidaasaa ku taal iyo tuxfatu taxsiilkaba xaafid ilmizina wuxuu yidhi tuxfaha sulaymaanu lam yasmac min jaabirin sulaymaan jaabir waxba kama maqlin falacala bna jurayjin rawaahu can sulaymaana can اnabiy sal l slm mursalan ayb wacan abi zubayr can jaabirin musnadan marka waa isku daray labadiiba markayb marka kitaabadu hadday riwaayada sulaymaan bis ku timid dacfigaa ku jira marka yacni annahyu can ilkitaabati qabriga in wax lagu qoro iska reebidda la yska reebay haddii riwaayada sulaymaan bis ay ku timid dacfigaa ku jiro binaan calaa dalika markaas daliil saxiix oo qawi ah bay u baahan haddii loo waayo waa in lagu qori kara marka xaakim abu cabdillaahi alxaakimna wuxuu yidhi isaga waxaanba soo gaaray buu yidhi qubuurtii dadkii akhyaarta ahaayee waaweynaa iyo oo ay magacyadooda ku qoran yihiin aan soo gaaray buu yidhi oon arkay inkastoo taas hadda uun allaahuma camal haddii laga dhigan karo waa baablaa waqtigiisa weliba waqtiyada uu tilmaamayana ay tahay waqtiyadii dadkii wanwanaagsanaa haddana laakiin uun dadka tasarufaadkoodu daliil ma laga dhiga karo dee baabkaa la furana dad badan baa waxay yidhaahdaan qibaabta qubuuraha laga dul dhiso qubooyinka qubuuraha laga dul dhiso waxay leeyihiin culimada waaweyn qubuurtoodu maynan ka zuulin in qubad ay ka dul dhisan tahay sida shaafici iyo ayay leeyihiin laakiin qubada imaamu shaafici yaa dhisayna muluugtii dambe aa dhistayba ibnu xajar alhaytamiyaaba sheegaya saas banaaha banaaha bacdu muluuki misr ayuu leeyahay muluugtuna camalkooda xujo ma aha waxaas bal qaarkood waxayba yidhaahdaan in qubadaas la dumiyo haddii maalan qubuurahan musabalada ahoo hadda waqafka ahoo dadka lagu aaso haddii qofka uu qabri ku yaallo ou dhiso waa laga duminaa sababta waxay tahay xaq maba ulahaba intaas inuu dadka xayiro qayb yaruu ku leeyahy inta uu ku jirana waxay ku dar haddii qubad laga sii dhisana kaba daran ba ayb waxayna leeyihiin weliba meesha shaafici ku duugan yahay waa qaraafatu misra qaraafadaasna marka dhul oo qubuuro musabala ah bay ahayd oo waqaf ah walidaalika waxay leeyihin qaaraaba fadwooda in la dumiyaba duminteedu marka qalad ma noqona waxwe wax qalada maaha bal qabriga sidiisaba kala qaad maba leba meel sideedaba in qabri aan la dhisin meeshuu rabaa ku yaallo yaa xadiidku waa caam musabala iyo hayru musabala iyo kalama qaadeen laakiin fuqahada shaaficiyada waxay u kala qaadeen musabala iyo hayru musabala waxay leeyihiin hadday in kaanat fii musabalatin huddimat waa la duminaa saasay leeyihiin haddaynan musabalo ahayn laakiin oo dhulkiisii oo kale ay tahay xoogaa waa ka waa waxay ka muujinayaan marka inaan la duminaynin laakiin xadiidku ma kala saarsaarayo qaala albinaau cala alqabri qabriga korkiisa dhisidiisa wabihi qaala akhbaranaa yuusuf ibnu saciid qaala xadaanaa xajaaj can ibni jurayj qaala akhbaranii abu zubayr anahu samica jaabiran yaquulu nahaa rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can taqsiisi alqubuuri qubuuraha nuuradayntooda taqsiis waa min alqasati nuuriyad in la mariyo qasada waa nuuriyadda ow yubnaa calayha ama in la dhiso ow yajlisa calayha axadun ama qof inuu ku kor fariisto waa la reebay fadhigaas imaam maalik wuxuu ku fasiraa xaaji in loogu fariisto saxaro ama kaadi laakiin waa caam midaana lama ogola fadhiga caadigana ma la ogola axaadiidta gobol saasaa laga fahmaa ayb meeshaan marka can taqsiisi lqubuuri ashaas la geliyey cumuumaa ku jiro nooc cumuumay keenayna qaala baabu tajsiisi lqubuuri qubuuraha nuuradayntooda wabihi qaala akhbaranaa cimraanu bnu muusa qaala xadaanaa cabdulwaarih qaala xadaanaa ayuubu can abi zubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm can tajsiisi اlqubuuri qaala baabu taswiyati اlqubuuri idaa ruficat qubuuraha in la simo haddii la kor yeelo simidda marka maxaa laga wadaa simidda macnaheeduma waxay tahay in dhulka lala simo mase macnaheedu waxay tahay in darfihiisa qabriga darfaha laga simo mase waxaa laga wadaa inaan loo samaynin kurus tasdiix tasniim inaan laga dhiginoo tasdiix laga dhiga isaga dhan laysla ekeeyo tan hore horta in dhulka lala simo waxaa diidaya marka qabriga nebiga iyo kii abubakar iyo cumar iyo markii alqaasim ibnu moxamed ibn abi bakar markii loo feyday qabriga nebiga ou arkay wuxuu arkay ayaga oo musanamo ah qubuurtuna maa zaalad inay uun marka qalaqabrigu ma ma laga zuulin in la garanayo weligeed qubuuraha waa la fahmi jiray marka fahamkaasi wuxuu diidaa in dhulka lala simo horta waa diida maadada labaad waxay tahay taswiyadu marka waxay noqonaysaa in taakada wixii ka badan in laga soo dumiyo inta kalena laysku simo bimacnaa marka la simona waxaa laga wadaa hay-adiisa in la toosiyo bis-un hay-adiisa in la toosiyo sida sharciga amraayana loo toosiyo mucalimi sidaasuu leeyahay cumaarat lqubuurka kitaabkiisa isaga aada uga hadlay taswiyadaanuu aada uga sheekeeyey luqatan iyo baxdi dheer uu ka galay hadda halkan aan lagu soo koobi karin ayb wa bihi qaala marka laba hab ayaa jira tasdiixa iyo tasniimka markii hore musadaxay ahayd qabriga nebiga iyo abubakar iyo cumar markii dambena musanamay noqotay laba waqti bay markaasa u kala ahayd shaaficiyada ayaga markii hore waxay suneey jireen tasdiix in laysla ekeeyo laakiin taa ka kor loo qaado markii dambena in laga dhigo yacni tasniimkay markii hore suneey jireen ijcilaan tasniimka sidii kurus camal in loo yeelo dhexda markii dambena tasdiixa ayayba fadileen oo waxay yidhaahdeen tasniimku wuxuu noqday shicaaru raafida raafidadou shicaar u noqday binaan calaa dalika waa la khilaafa bay dheh raafidada hadda hadda ayaga shicaar u aana shicaar hadda waxaa u ah qibaabta markaas tasdiix iyo tasniim iyoy joogtay berigaas hadda laakiin shiicadu qubuurta intay dhisaan oy qurxiyaan ayay dabaqan la ekayseynayaan wbihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu dawuud qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala akhbaranii cumr bnu اlxaariث ana humaamata bni shufay xadaثahu qaala kunaa maca fadaalata bni cubayd ayaan la joognay biardi ruum dhulka ruum fatuwufiya saaxibun lanaa waxaa la oofsaday nin inaga saaxiibkeen ah faamara fadaalatu wuxuu amray biqabrihi qabrigiisa fasuwiya waa la ekeeyey uma qaala wuxuu yihi samictu rasuula اlahi sal l slm nabigaan maqlay yamuru bitaswiyatiha isagoo amrayo qubuuraha inaan la dheeraynin taswiyadii marka waxaa ka hor imaanayo in la dheereeyo ayb tarjamadana taswiyat lqubuuri idaa ruficat tarjamadana saasaa ku jirta وبه qال أخبرنا cمر بن علي qال xdثna يحyى qال xdثna سفyان عن xبيب عن أbي wائل عن أbي الhyaج qال qال علي رضي الله عنه alaa أbcثka miyaanan kuu bixinaynin عlى ma bcثnii عlyh رasuul الlahi صلى اه عل sلم wxuu nebiga uu igu ii bixiyey laa tadacana haka tegin qbra qbri qabriga oo mushrifan sareeyo oo dhulka ka koreeyo intii sharciga ugu talagalay ka badan ilaa sawaytahu inaad ekaysa ma ahani sidii sharciga kusoo ekayso walaa suuratan masawirna inaadan ka tegin ama taallo timthaal fii beytin guri dhexdiisa ilaa damastahaa inaad baabi'isa maahani tirtirto meesha hadda marka qubuuraha in la dumiyo oo aan la dheerdheeraynin oon la muunaynin hadyu nabiyina moxamed waay sal alla l slam marka intay ku taallaa iyo waxaas maxay tahay iyo ninkii isaga cilmi doon oo meeshay ku taala inuu fahmo rabo kutubta xadiidkaa fiiriyo ninkii aan cilmi doon aan ahaynoo dee iska mukaabaro samaynayo waa dhibaato xataa kutubteenna fiqiga walaa yubnaa calayhi daasaa mukhtasaraadka ku yaalo qabriga lama dhiso yacni qabri lama dhiso oo asal inaan la dhisinuu ku yahay arrin u baahanba maba ahanba hadda yacnii wax waa cusub yihiin la dhaho maba ahanba dadka qaarna hadda waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa inay iyaga iyagoo og haddana ay ka bayrayaan oy ka leexanayan liajli dad nacaybkood nacan yacni koox nacaybkeed iyo dad nacaybkood iyo jacaylkood adiga maxaa yacnii maxay macnoo kuu sameynaya shayga xaqaa inaad jeclaato baatilkana nacdaa muhiim ah qofkani waa dhici kartaa waxna inuu ku saxsanaado waxna ku qaldanaado wixii qaldanna bannaankaad ka maraysaa wixii saxanna adu waa waa diinkay ka mid yihiin bal gaalada waqtigan hadda tamaahiisha iyo waxaad moodaa inay aada yacni wasaa-ishaas wathaniga oo asnaam yacni sanam caabudka waxyaabaha keeni karo oo towxiidka qofka uu uga fogaanayo waa ku dadaalaan gaalada oo hadda yacni in la diiwaan geliyo oo lagu diiwaan geliyo yacni si caalamiya loo diiwaan geliyo unesco lagu diiwaan geliyo oo laga dhigo wax caalamka oo dhan dhaqan u ah waxaan oo heritage oo caalamka oo dhan ka dhexeeyo inay tahay qofkii markaa dumiyo ama jebiyo ama waxyeelana waxaa la leeyahay marka waa qof dembi galay dembiyaa loo raadinaya waa la maxkamadayna waxaas marka hadhow qofka ishkaalaad iyo mushkilaad waxaa jiro qaar dadka ay yidhaahdaan ahraamta qubuuray ahaayeen saxaabada masar waa qabsatay lama burburinin waxyaabo marka waqaa'icu acyaanin ah oo innaga aanan ogeyn haddii la daayeyna sababka lagu daayey haddii kalena oo aynan qabri ahaynna aysanba qabribaba ahaynba in nusuustan caadiga looga tagaa sax may noqonayn hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walih وaصxaabih